bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadiyaha sanguuni seetan iyo toddoba dhibicda doomiga hartis dhogdhani waxgeeda kusoo dhawaada warka habeen idaacadda sanguuni qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya magaalada dhobley oo laga daafuray ololaha talaalka jadeecada iyo fareenka dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu booriyey mase lagu baraarujiyey inay horseed u noqdaan horumarka dalka olole dib loogu furaya wadooyinka xirnaa oo laga sameeyey magaalada nasiiha ee gobolka togdheer xarunta tababarada caafimaadka somalilan oo xariga laga jaray warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan qatarka yar hawada uu ku jiro trump oo kasii laabanaya dalalka khaliijka qodobada soo faahfaahsan oo diyaar garooba dhegeystayaal ismaqal wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa habeenimo sabti sii baxayso axadna soo geliso taarikhday ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha may sanadka laba kun shan labaatan warka habeenimo wax soo saara idilana socodsiinaya anigu cabdillahi abdicasiis ilaad warkii oo fidsan waxaan ku bilaaba magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa laga dahfuray tallaalada isku dhafan ee jadaacada iyo fureenka
magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa si rasmi ah looga dahfuray talaalada cusub ee jadaacada iyo burkeetada kuwaas oo si bilaash ah lagu gaarsiin doono bulshada ku nool dhobley iyo deegaanada hoos yimaada nuur biixi cusmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka degmada dhobley oo waraysi siiyey idaacadda sanguuni ayaa faahfaahin ka bixiyey talaalka iyo muddada uu socon doono isagoo bulshada ku nool dhobley ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qaadashada talaalka magacay waa nuur biixi cusmaan waxaan ahay madaxa barnaamij health care aan e b i caafimaadka asaasiga iyo tallaalka intaas kadib waxaan maanta bilaabaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha bartnerka la oo iskaashanay waxay bilaabayaan tallaalkii ugu muhiimsanaa tallaaladii la bixinayey tallaalkaasoo ka kooban laba qaybood tallaalka jadaecada oo aad inoo halakayo oo dadkeena dhibaato badan ku haya iyo tallaalka newmoniyada ama burkiito wax loo yaqaano tallaalkaas oo soconaya shan beri laga bilaabo maanta bilaabanaya ilaa iyo shan beri buu socon doonaa insha allahu maantuna bilaabanaya oo aan bilownay waxaa marka tallaalka jadaecada waad ogtihiin oo horena waa u qaadan jirtay magaalada waa u qaadan jirtay iyo deegaanka iyo soomaaliya waa ka bixi jiray kaasoo ad garanaysaan dhibaatada uu ku haya dadka iyo ilmaha laga tallaalo faa'iida uu kala kulmo mar walba sababtoo ilmaha la tallaalaa hadduu lacal ay ku dhacdaba si saf mara u maraysaa ilmaha aan la tallaalinna waa aragteen inuu dhibaato badan kala kulmayo indhaha uu beelayo dhibaato badan ku dhacayso marka waxaan ku wacyigelinaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland gaar ahaan dhobley in ay tallaalkaas qaataan waxaa soo kordhay oo kale waa ognahay innaga meel waxaan joognaa kulula oo aad u dhib badan cimilada ay kulushahay ha ahaatee waxaa ilmaheenna ku badan newmoniyada ama burkiitada waxaa la keenay tallaalkii burkiitada saas daraaddeed waxaan ku wacyigelinaynaa dadka inay tallaalkaas qaataan tallaalka burkito waxaa la siinayaa ilmaha hal sano ilaa shan sana u dhexeeya tallaalka jadacana waxaa la siinaya ilmaha lix bilood ilaa iyo sanad u dhexeeya marka waxaan ummadda soomaaliyeed ee redhobli waxaan ku wacyigelinaynaa inay tallaalkaas ka faa'idaystaan muddada kooban soconaya tallaalkan jadacada waa inoo yaalla xarun walba oo markas waa la qaataa laakiin waxaa inagu cusub tallaalkan nimoniyada ama burkiitada oo dad ilmaheenna dhib badan u geysata mar walba oo aragnay inay in badan oo ka mid u dhimanayaan naqas ku dhego hore ka dhimanayaan marka tallaalkaas wuu inagu cusub yahay waana tallaal aad muhiim oo adduunka kaloo dhan waa ka jiray inna way inaga soo dahay marka tallaalkaas inaad qaataan baan ku wacyigelinaa ummadda soomaaliyeed ee rodhobley sidoo kale waxaan ummadda ku baraarujinaynaa rodhobley cudurradaas hadda la tallaalayo burkiitada iyo jadacadu waa labada waa dilaa dhibaato badan bayna ilmaha u geystaan qof walba oo ilmo dhalina wuu garanaya dhibka ay geysato marka waxaan dadka ku wacyigelinaynaa insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan tallaalkaas oo ilmaha looga faa'iideeyo waa aragteen qof kasta oo caqlila wuu garanaya ilmaha la tallaalay iyo ilmaha kale ayna isku mid marnaba noqonaynin marka ilmaha tallaalkaa la siiyo ha looga faa'iideeyo waqtigana ka dhumin waadna macsantihiin talaalku waa habka ugu waxtarka badan ee ka hortagga caabuqyada sida dabaysha jadeecada burkeetada iyo cudurro kale waxaana bulshada loogu baaqay inay qaataan tallaalka noocyadiisa kala duwan
dhalinyarada soomaaliyeed ayaa lagu baraarujiyey inay horseed ka noqdaan horumarada dalka ka jira khadar axmed salaan ee warbixintan kusoo koobaya wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa dhallinyarada soomaaliyeed uga baaqay inay la yimaadaan aragtiyo cusub iyo dadaallo hor leh oo lagu horumarinayo dalka wasiirku waxa uu sheegay in isbeddel dhab ah laga gaari karo marka dhallinyarada ay door muuqata ka qaataan dibudhiska iyo horumarinta bulshada isagoo xusay in jubbaland diyaaru tahay inay taageerto halabuurka iyo hindisayaasha ay dhallinyaradu keenaan inaan la nimaadno aragti cusub iyo isku dayo cusub oo ka bedelan wixii hore laakiin waxaad moodaa inaan taagannahay meeshii horey aan u joognay tusaale ahaan dhallinyaradu s y l waxbay qabteen meel bay wax soo gaarsiiyeen waxaad moodaa waxqabadkoodii baan ku ciyaaraynaa maanta inaan wax ku darna iska daayo wixii ayagu ay keeneen baan maanta inagu ku ciyaaraynaa oon dib u celinaynaa marka waxaan dhihi lahaa war inaan ku ciyaarin waxay keeneen aan wax ku darno oo waxoodii waxba maba samayn karna waxay sameeyeen iyo wax lamid eh tusaale tusaale yar baan idin siinaya waxaa laga hadlayay maanta dhan dhallinyaradu roolka ay ku leedahay dowlad dhiska iyo siyaasadda ha la siiyo lama siin karo haddayna ayagu isa siinin waxaa idinku filan siyaasi baa hadlaya dhallinyaradii la rabay inay intay sidii s y l oo kale qabiilkii iyo aragtidii shaksiga siyaasiga reerkooda ka tagaan la imaan lahaayeen aragti cusub waxay samaynayaan siyaasiga kuhaybta wuxuu ku hadlo baa maanta dhan laga falcelinaya oo laga doodaya marka dhallinyaradu soo soo noqon maysa xaawadii dabka lagu shiday oo qofka dabka danta kale uu ku faa'iidayay marka waa inaan idhaahnaa seen uga guuri karnaa xaaladda ayadaa duruuftaas qabiilka ina dilooday waxaan kaga guuri karnaa inaan la nimaadno aragti ka bedelan oo ah inaan la nimaadno waxaa wax ka bedelan tusaale ahaan waxaa laga hadlayay wax la yidhaahdo tahriibta shaqo la-aanta iyo amni xumada intaba waxa ay ku dhacaysaa waa dhallinyaro maanta tusaale ahaan reer jubbaland dhallinyarada jubbaland maanta qofkii yidhaahda shaqo la-aan bay haysaa waxaan leenahay shaqa la-aan kuma haysee inaadan shaqaysataan diyaar u ahayn kii tahriib u socdana waxaan leenahay tahriibta aad u socotid
ololaha olole dib loogu furayo wadooyinka xiran ayaa laga sameeyey magaalada nasiye ee gobolka togdheer naxw axmed kadiya warbixintan inoo haysa maamulka degmada nasiya ee gobolka togdheer ayaa bilaabay olole dib loogu furayo wadooyin muddo xirnaa oo dhibaato badan ku qabeen marista bulshada degmada ololahan wada banaynta waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo bulshada ku dhaqan deegaanka waxaana laga bilaabay wadada weyn ee soo gasha degmada iyadoo laga gurayo geedaha garanwaaga iyo qashinka xira wadada axmed xirsi bulshaabi guddoomiyaha degmada nasiya ee gobolka togdheer ayaa ka warbixiyey arrinkan howl maalmeedkii caadiga ahaa oo sarfaygii iyo tobankii magaalada ka socday muddo koob iyo toban maalmood aanu wadnay welina waanu ku jirnaa fayskii hore insha allahu tacaala uu soo gabagaboobey fayskii labaad baanu wadnaa waxaan uga mahad celinaynaa bulshada magaalada nasiye ama degmada oo runtii si weyn noola qayb qaatay oo maaragtay howl iyo maaragtay howlgal isla kaaga garab taagay oo runtii ay ugu horeeyaan oo ay mudan yihiin oo aanaan ilaawi karaynin odayaasha magaalada iyo guddida oo runtii qayb ka ahaa sarfaygan ka maamul ahaan sarfaygan markii aanu keennay runtii magaaladan horta waxaa la aasaasay cottonkii ilaa iyo maalintaas iyo ilaa maanta oo muddo toddobaatan sano ah ku dhow dhowr iyo toddobaatan sano ah waxa weeyaan wax sarfey ah ama wax qorsho ah laguma degin maanta waxa weeyaan qorsho magaaleedkii ayaanu maaragtay aanu samaynay oo runtii hawl badan iyo qarashaad badan iyo hawl badan ay gashay runtii dadkuna ay u heelanaayeen inay magaalo nidaam iyo qorsho leh ay helaan runtii aad iyo aad baana u mahadsan yihiin dhanka kale bulshada ku dhaqan degmada ayaa ka mahad celiyey wada banaynta waxaanu leenahay sidii wacanayd ee aynu ku tala galnay ee aynu ka gudinay ee isugu calcaaminay inaynu haddii alla ka dhigan sirfayga saaro sidii haw socoto waxbayay ka bedelmin quruxda iyo toobaleenka iyo haddee laka dheh sharaftu halkaasay ka soo baxaysaa ninbad waxaa soomaalida ku mahmaadaa oo inanka geela lala jooga ku heesaa ninba tacabkii togay kaamaal waxa soo bixi doona quruxda bilicda hadhow sidaa maanaan moodayn uma sidan umaanaan haysan uma aqalkaygii markay kusoo dhowaatay uma sidan markay kusoo dhowaatay hadhow quruxda iyo haddee laga arrimaadka yaa inoo soo baxaya ha lagu soo dhowaado ha laga shaqeeyo raalli ha lagu ahaado ninkii ay jidhay iyo ninkii ay kusoo dhowaatayba kale oo mahadsan markaasi gudoomiyaha gobolka togdheer mister ramaax iyo taliya qeybeedka gobolka togdheer khadar faarax ayaguna aad iyo aad bay nooga caawiyeen xagga nabadgelyada iyo magaranaysa xagga awoodda iyo hanti waxbana kalama ay hadhin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin
magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jaraya xarun loogu talagalay in lagu tababaro ardayda jaamacadda ku yaala maamulkaasi maxamed cali samo ayaa warbixintan inoo haya
magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabadda xarigga looga jarayay xarun loogu talagalay in lagu tababaro ardayda jaamacadaha ku yaala maamulkaasi xaruntan ayaa waxaa lagu baran doonaa cilad saarista agabyada caafimaadka sheybaarka qaliimada iyo cashiro kale oo la xiriira caafimaadka injineer cabdicasiis axmed cali maamulaha xaruntan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aasaasay xaruntan
runtii de waa college aan odhan karo waa markii ugu horreysay ee somalilan noociisoo kale laga furo collegeka noocani collegekani wuxuu specifically ka shaqeynaya waad aragteen dhammaanteen collegyada waddanka jira aada bay fara badan yihin collegeyadan collegekani wuxuu ka duwan yahay collegyada kale collegyada kale markaad tagto waxaa collegyada kale lagu dhigayaa waa i t waa business administration waa facultiyo ama takhasusaad kala duwan iyo hal college dhigayanu aragnay collegeka wuxuu kaga duwan yahay wuxuu leeyahay specific expertise ayuu leeyahay oo keliya wuxuu takhasus ku yahay bahda caafimaadka siduu markaa u yahay for example oo kale saddex certificate ama diblomo ayuu xooga saaraya coraskani takhasuska koowaad waxa weeyaan waa lab technician oo ardaydeena laboratoryga barata jaamacadaha waxaynu ognahay afar sano shan sano ayay jaamacadihii dhiganayaan iyagoonu ahayn enough practical experience dhanka kale qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay xarig jarka xaruntan ayaa bogaadiyey cabdicasiis wuu ku mahadsan yahay isagoo wasaaraddii waxbarashada matelaya inuu fikirkan cusub isaga iyo tiimkiisu ay la yimaadaan aada iyo aad baan idinka mahadcelin adiga tiimkaagaba qof kasta oo fikirkan technicalka xoogga lagu saarayo ama skilliska ama xirfadaha xoogga lagu saarayo la yimaada runtii waanu waanu dhiirigelinaynaa kolley marka laga yimaado dadka wax ka baran doona waxaa laga yaabaa marka xagga laga eego shaqa abuurka in furitaanka collegeka laftiisu uu yahay fursad shaqo uu noqon doono macalimiin uu noqon doono uu noqon doono dad farsame yaqaanaa uu noqon doono iyo bulsho kale oo reer somalilan ahoo ama reer hargeysa ahoo laga yaabo imika inay suuqa shaqala-aanta kamid ahayeen in marka koorajka albaabada loo furaba uu ka qayb qaadan doono inuu inuu dad shaqaalaysiiyo waxa kala duwan filosofiga la isticmaalayo ee ama skill ku base karaysan ama attitude ku base karaysan ama ku dhisan maxaa la yidhahdaa knowledge sidaas lamid a manhajka runtii anigu wasaaradda waxbarashada muddan la shaqeynayay waxyaabaha aynu u baahan nahay waxaa ka mid ah in bulshadeena aynu awoodda saamaysano waxaan cabdicasiis ku hambaliyeynayaa sidoo kale waxaad moodaa bulshadeenu iminka inay soo fahmayso waxa weeyaan xirfadihii waayo shaqa la-aantiiba waxa weeyaan aada u saamaysay dhallinyaradii aqoon-yahanka ahayd ee jaamacadaha ka baxay si guud marka loo eego daryeelka bukaanka qofka shaybaadhka ahi marka uu dhisan yahay practicalkiisu ama xirfadiisu iyo technical ay dhisan tahay wuu ka duwan yahay qofka mashiinka automatic aan ku shaqeynay
waa dhegeystayaal waxaad soo dhegeysteen wararka gudaha aan kaheynay waa dibadda qodobada gudaha ay dhegeysteen haddana kusoo dhawaada kuwa dibadda xamaas ayaa sheegtay in wadaxaajoodyadeeda ay fureen wareeg cusub oo wadahadal ah oo laga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka khaza saacado kadib markii israa'iil ay qaaday weerar xogan teher al nahu oo la taliyaha madaxa xamaas ayaa sheegay in wareeg cusub oo wadaxaajooda uu si rasmi ah uga bilowday magaalada duuxa ma jirin wax shuruud ah oo labada dhinac ka soo baxay waxaana miiska wadahadallada saarnaa dhammaan qodobadan israa'iil kats wasiirka difaaca israa'iil ayaa sheegay in wadaxaajoodada xamaas ay dib ugu laabanayaan wadahadallada dadban ee qatar si ay heshiis uga gaaraan latali- eh, la haystayaasha kats ayaa ku tilmaamay tillaabadan kabixitaanka mawqiyo diidmada ee la waqtigaasi ay qaadanayeen gudaha dhegeystayaal waxaa intaasi nooga ruuxa dalka dibadda kenya od kala socoteen raadiyo xasan guuri sideetan iyo toddoba ribix toddoba megahertis lowdhan waaxida warka weyn wax soo saara idlana socodsiinayay anigoo cabdillahi cabdicasiis raanta ku kulmayna warkankiisi xiga sidaasi nabadgelyo